بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران ومدنية وآياتها مئتان ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل سورة آل عمران ومدنية بالإجماع آيات كيدو والله بقول كلمات كيدو وسدح كن أفر بقول هي لحدا كلمدود بيكاكو بنتهاي xuruufteeduna waa afar iyo toban kun shan boqol iyo labaatan iyo shan suuradda aalu cimraan bilowgeeda ilaahay waxa uu ku bilaabay towxiid iyo keliyeynta alle cibaadadiisa lagu keliyeynayo suuradduna bilowgeeda laga bilaabo ilaa aayadda saddex iyo siddeetanaad sababta ay ku soo degtay waxay ahayd wafdigii kiristanka ahaa ee najraan ka yimid ee rasuulka u yimid sala allahu calayhi wasalam ee doodda la galay iyagoo kala doodaya yacni ciise waa ilaahay bay kala doodayeen oo ay kula murmayeen marka ilaahay subxaanahu wa tacaala suuraddan bilowgeeda ilaa yacni aayaadka ka dambeeya ayaa lagu radiyey oo hadalkoodaa lagu celiyo oo loogu jawaabay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala towxiidkiisa ayaa uu ku tilmaamay isagoo caddaynaya in allaah uu yahay keligii ka cibaadada mutaystay ciise bnu maryamna uu yahay uun addoon addoommadiisa uu soo diray rusushaa ka mid ah in huwa ilaa cabdun ancamna calayhi wajacalnaahu maalan libanii israa'iil wuxuu ahaa uun addoon nicmada nebinimada loogu nicmeeyey ee waxa weeyaan dee ilaahnimo xaq kuma le sifaadka ilaahayna wax ka mida ma laha bismi illaahi araxmaan araxiim alif laam miim allahu aclamu bimuraadih xuruufta muqaacaadka ah ee waxa weeyaan qur-aanka bilowgiisa suwar badan ku bilowdee ku badan tafsiirka ugu raajaxsan ee lagu fasiray waxa weeyaan in la yidhaahdo ilaahay baa garanaya wuxuu uga jeedo allahu aclamu bimuraadih culimada qaar macaani kale ku fasiraa waa jiraan laakiin macnaha raajixi waxa weeyaan allahu aclamu bimuraadihi laakiin culimmadu waxay sheegaan maqsuudka iyo ujeeddada loo keenay waa icjaaz waa nimankii carabtii markay yidhaahdeen qur-aankani maaha kalaamullah ee waa hadal maxamed la yimid ayaa lagu cajsi gelinayaa oo laleeyahay qur-aanku wuxuu ka kooban yahay haddaad tihiin nimankii fasiixiinta ahaa ee carbeed ee yaqaani luqada carbeed qur-aanku waxa uu ka kooban yahay waxa weeyi waa xuruuftii hijaayigae taqaaneen siddeed iyo labaatankii xaraf ee alifka ama sagaal iyo labaatankii xaraf ee alifka ee alifbaataasaadii aad taqaaneen buu ka kooban yahay oo dee alif laam miim waa alifkii waa laamkii waa miimkii marka hadday runtiin taabo maxamed la yimid qur-aankanuunu hadalkii alla ahayn idinkuna isagoo kala keena waa lagu cariyey oo waa tii suuratulbaqara inagu soo martay aynu tilmaannay carkeena baa la yidhi isagoo kale dee markay keeni waayeen waxaa caddaatay hadal muxamed inaanu ahayna hadal ilaahay uu yahay marka macaanida ku jirta xuruufta muqaacaadka ah waxaa ka mid ah alicjaaz alqur'aani mucjizada qur-aanka in loogu muujinayey alla waxa u ihi alif laam miim allaahu aclamu bimuraadih ilaahay baa u cilmi badan wuxuu uga jeedo xuruuftaas allaahu alle laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye axad kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro macnaha waxa weeye macbuudaad fara badan baa jiro oo la caabudo adduunyada dusheeda laakiin cid kastoon alla ahayn oo la caabudo gardaraa lagu caabuday alla mooyaane ilaahay uunbaa keligii ka xaq lagu caabudo dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaail ilaahay baa keligii a ka xaq lagu caabudo wax alla waxa ilaahay sokadii la caabudo baail baa lagu caabuday iyo gardaro laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq marka haddaad tidhaahdo laa macbuuda mawjuudun mid la caabudaa ma jiro dee waa qalad waayo mid la caabudaa wuu jiraa adduunka wuu ka buuxaa laakiin gardaraa lagu caabudaa marka waa inaad tidhaahdo laa macbuuda bixaqin ilaahay wuxuu la gaariyey cibaadada xaqa ah laakiin cibaadada baatilkaa dee dad badan baa la caabudaa iyo waxyaabo badan marka laa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa alle mooyaane ilaahay unbaa keligii xaq lagu caabudaa wixii ka soo hadhayba cibaadadooda waa baail alxayu huwa alle alxayu ka nool weeyaan nolosha dhammayska tiran ilaa horeynuu soo marray damiir inaanu nacti iyo mancuud midna noqone waxa weeyaan usoo qadar mubtade oo huwa alle alxayu ka nool weeyaan nolosha dhammayska tiran alqayuumu alle waa ka iskii u taagan makhluuqaadkiisana isagu maamula oo aayatulkursidii bay nagu soo martay alqayuum macnaha ugu xooga badanay inuu yahay alqaa'imu binafsihi almuqiimu ligayrihi waa ka iskii u taaganeen cid u baahnayn makhluuqaadka oo dhanna arrintooda u qumaya isagu maamulaya u talinaya kaasaa la ydhaha alqayuum nazala waa soo dejiyey rabbi nazala waa tadciifo wuu soo dedejiyey yani waa nuzuulan mutakariran ama nuzuulan bacda nuzuul nazla waa soo dejiyey oo hal mar buu noqon karaa laakiin nazla waxay tilmaamaysaa takraaru nuzuul oo qur-aanku wuxuu soo degay isagoo kala dambeeyo qaybqayba qaybqaybtaa iyo kala dambayntaa iyo noqnoqodka nuzuulka waxaa tilmaamaya tadciifka ku jira nazla marka nazla wuu soo dedejiyey alleh calayka korkaagu nebi moxamed uu ku soo dedejiyey kolba qayb alkitaaba kitaabkii qur-aanka ahaa bilxaqi xaq baanu ku soo dedejiyey musadiqan xaal uu yahay kitaabkaasi kii rumaynaya limaa bayna yadayhi limaa shaygii kaasoo bayna yadayhi hortiisa ahaaday yacnii wixii kutuba ka horeeyey isagoo rumaynaya oo u markhaati kacaya wa anzala alla waa soo dejiyey attawraata kitaabkii towraad ahaana ilaahay waa soo dejiyey walinjiila kitaabkii injiil ahaana ilaahay waa soo dejiyey min qablu ay min qabli lqur'aan qur'aanka hortii ayaa towraad iyo injiilba la soo dejiyey hudan ay haadiyeyni xaal ay yihiin towraad iyo injiil kuwa hanooninaya linnaasi dadka oo hanoon loogu soo rogay wa anzala waa soo dejiyey rabbi alfurqaana kutubtii xaqa iyo baadilka kala saaraysay alfurqaana looma jeedo qur-aankii ama kitaabkii hore loo soo sheegay waayo nazala calayka alkitaaba horaa loo soo sheegay qur-aanka marka haddii aad tidhahdo wa anzala alfurqaana waa qur-aankii takraar bay noqon lahayd soo celcelin laakiin sida xooga badanee raajixii waxa weeye alfurqaana in la yidhaah waa jinsulfurqaan oo kutubtii la soo dejiye oo dhan bay ku dhacaysaa ilan kitaab wal oo alla soo dejiye furqaan buu ahaa oo xaq iyo baadilku kala saarayy marka wasfiga furqaan kitaab kastaa wuu lahaa marka waxaad tidhaahdaa wa anzala waa soo dejiyey alleh alfurqaana kutubtii xaqa iyo baadilka kala saaraysay ee qur-aanka iyo towraad iyo injiil iyo zabuuru daawuud iyo suxufu ibraahiima wa muusa iyo kuwii kalaba lahayd alla waxau uhi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa ka gaaloobay lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo shadiidun daran wallaahu allana casiizun kii qaalib ahee gacan sarreeya weeyi ee cidina aanay beegsan karin ee cizada iyo mincada leh duntiqaamin aargoosiga ka u saaxiibka ah ee cadowgiisa iyo gaalada ka aargoosta weeyaan rabbi subxaanah ina allaha alleh laa yakfaa kama qarsoona calayhi korkiisa shay-un shay kama qarsoona shaygaasoo fil ardi arlada dhexdeeda ku sugnaaday iyo walaa fi samaa mid samada ku sugnaaday toona kama qarsoona huwa rabbi alladii allaha weeyi yusawirukum idinku qaabaynaya ee suuro ama qaab idiin samaynaya fil arxaami ilmagaleennada hooyada dhexdooda ilaahay waa ka idinku qaabaynaya eh halkaa qaabkiina iyo suurada aad u ekaanaysaan halkaa ka ku samaynaya weeyi kayfa yashaa si alla sida rabbi u doono fii ayi suuratin maa shaaa rakabak suuro alla suuraduu doono iyo qaab alla qaabkuu doono ayuu alla isku kaa saarayaayo uu kuu ekaysiinaya ama uu kaa dhigaya cidduu doonuu ku ekaysiinaya aabbaha ama hooyada ama ku kaa dheero aan kuuba dhoweyn siduu doonu alla kaa yeelaya huwa rabbi aladii allaha weeyaan yusawirukum idinku qaabaynaya ee suuro iyo qaab idinku samaynaya fil arxaami ilmagaleennada dhexdooda kayfa yashaa sida uu doono ayaa alle halkaa idinku qaabaynaya laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye ilaahay unbaa keligii ka xaq lagu caabudo allihii alcasiizu ee haalibka ahaayee gacanta sarreeyey ee cid walba isagu muquuninayey allihii alxakiimu xukumka iyo xikmaddaba isagu lahaa ama allihii aan khaldamayn ee shay walba meesha munaasabka ku adhigayey ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan dambena waxa uu ku tilmaamay soo dejinta kitaabka iyo kutubihii kale waxaan u tilmaamay alleh qur-aanka xaq inuu ku soo dejiyey nazla calayka alkitaaba bilxaq isagoo xaq ku dheehan waxaana alla caddeeyey qur-aanku inuu u markhaati kacayuu rumaynayey kutubihii ka horeeyey wixii ku yaalay ee towraad iyo injiil ahaa waxaana ilaahay ku tilmaamay kutubaha dhammaantood alfurqaan waayo xaqa iyo baadilka ayaa lagu kala saarayay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u goodiyey oo cadaab iyo cuquubo ku hadiday oo ugu hanjabay kuwa gaalada ah oo alla waxa uu yidhi ina aladiina kafaruu biaayaati illaah lahum cadaabun shadiid wallahu casiizun duntiqaam ilaahayna waa ka casiiska ah ee haalibkeen cidina beegsan karin cid ka adkaan kartaana aanay jirin mar walbana ka gacanta sarreeya leh waxaa ilaahay inoo caddeeyey sicatu cilmi illaah sida cilmiga ilaahay u ballaadhan yahay min dalaa'ili qudrati illaahi wa cadiimi khalqihi wa towxiidih waxyaabaha astaanta u ah ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa waxa ka mid ah dee afcaasha uu sameeyey layaab kale ee aada iyo aadka u waaweyn oo ay ka mid tahay in allaha laa yakfى calayhi shayءu fi اlardi walaa fi الsma huwa aladii yusawirukum fi اlarxaami kayfa yashaa marka awooddiisa iyo weynidiisa iyo waaxidnimadiisay daliil u tahay sidaa uu idin abuurayo iyo sicatu cilmi اllahi wa ixaaطathu bikuli shay cilmiga alleh wax walba inuu koobay oo wax ka qarsooni aanu jirin oo laa yakfى calayhi shayءu fi اlardi walaa fi الsma waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ihbaatu ana alqur'aana waltowraata walinjiila kullahaa munazalat min cindi illaahi subxaanah in qur'aanka iyo towraad iyo injiil kulligood ay yihiin kuwo ilaahay xaggiisa laga soo dejiyo oo munazal ah oo inzaal baa lagu tilmaamay wa anzala atowraata walinjiil iyo nazla calayka alkitaab inzaal baa lagu tilmaamay alle xaggiisaa laga soo dejiyey wuxuu muxamed la yimid ma aha allah waxa uu yihi bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi abda-u ama aqra-u ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabaya ama ku akhrinayaa weeyi allihii arraxmaani naxariistiisu ay ballaadhnayd ee caamka ay ahayd duu raxmatin waasica allihii arraxiimi yacni waxa weeyaan addoommadiisa u naxariisanayey ay duu raxmatin waasila waxaa kaloo lagu macneeyey arraxmaan allaha si guud u naxariista gaal iyo islaamba alraxiimina allaha si gaara ugu naxariista muminiinta wa kaana bilmuminiina raxiima taana waa lagu macneeyey laakiin waxaa xoog badan oo awlo ah alraxmaan araxiim alraxmaan duu raxmatin waasica alraxiimna duu raxmatin waasila aliflaam miim allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa xuruuftaa wuxuu uga jeeda garanaya allaahu alle ay huwa allaahu huwa rabbi allaahu alle weeyaan ka keligii la caabudo allah waa almacbuudu bixaq allaha xaq lagu caabudo weeyi laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaana ma jiro ilaa huwa isaga mooye huwa rabbi alxayu ka nool weeyaan nolosha dhammayska tiran een geeriina ka horeyn yacni zawaalna aanu ka daba imanayn oo cadam ka horeeyena ma jiro zawaal ka daba imanayaana ma jiro huwa alxayu aladii laa yamuut laakiin waxa weeyaan dee makhluuqaadku dhammaantood waa dhimanayaan iyagu marka waa nolol dhammaystiran oo kaamil ah alqayuumu allaha iskii u taagan makhluuqaadkiisana isagu maamulaya ee arrinkooda u qumaya weeyi nazala waa soo dedejiyey huwa rabbi calayka korkaaga nebi muxamedow ayaa uu ku soo dedejiyey alkitaaba kitaabka oo macnaha kolba qayb uu ku soo daadejiye weeyi kolba qaybi ay ku soo degaysa bilxaqi multabisan bilxaq xaal uu kitaabku yahay mid ku dheehan xaq ayaa alla uu soo dejiyey musadiqan xaal uu yahay kitaabku kii rumaynaya limaa kii bayna yadayhi hortiisa ahaaday ee kutubihii ka horreeyey ah wa anzala waa soo dejiya rabbi attawraata kitaabkii towraad ahaa iyo walinjiila kitaabkii injiilahaaba min qablu hore ayuu u soo dejiyey ay min qabli lqur'aan qur'aanka hortii ayaa alla soo dejiyey hudan linnaas ay haadiyeyni waxaynu tasniye uga dhignay waa towraad iyo injiil hudan ay haadiyeyni xaal ay yihiin towraad iyo injiili kuwa hanuuninaya linnaasi dadka ama hudan iyagoo hanuun u adhe linnaasi dadka oo masderkaaba ka xeel dheer isamka faacil wa anzala waa soo dejiya rabbi alfurqaana kutubtii xaqa iyo baadilka kala saaraysayna ilaahay waa soo dejiyey oo kutubihii oo dhan munasalka ahayd bay ku dhacaysaa ina aladiina kuwa kafaruu ka gaaloobay biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa kuwa ka gaaloobay lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo shadiidun daran wallaahu allana casiizun kii haalib ee gacan sarreeya weeyi duntiqaamin ee aargoosi u saaxiiba ee waxa weeyaan addoommada kuwooda gaalada ah ka aargoostee cadaaba ina allaha alle laa yakfaa kama qarsoono calayhi allah ina allaha alle laa yakfaa kama qarsoono calayhi korkiisa alle kama qarsoona shay-un shayna kama qarsoona waa nakira fii siyaaqi nafyi tufiid alcumuum wax yar iyo wax weyntoona shaygaasoo fil ardi arlada dhexdeeda ku sugani kama qarsoona walaa fi samaa ku samada dhexdeeda ku suganna kama qarsoona oo kulli ilaahay waa ogyaho cilmigiisu waa caam huwa rabbi alladii allaha weeyi yusawirukum idin qaabaynayo suuro iyo qaab idin yeelaya fil arxaami ilmagaleennada dhexdoodana idinku qaabaynaya oo suurada iyo caynkaa noqonaysaan halkaa ku samaynaya kayfa yashaa si alla siduu doonana idin suuraynaya oo idin qaabaynaya alarxaam waa jamcu raxim waxaana arxaam loogu magacaabay raximka liannahu yutaraaxamu bisababih waxaa la yidhi waa la ysugu naxariistaa oo intii waxa weeyaan wada dhalatay ama aabba uu wada dhalay ama uur hooye ka soo wada baxay ama raxim iyo qaraabo ka dhaxaysaa dee waa isu naxariistaan oo dadka waa iska xigaan sidaasaa arxaam loo yidhi oo raximkaas ayaa raxmad lagu mutay allah waxau ihi laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huu isaga mooyaane allihii alcasiizu alcasiizu waa allaha haalibka a rabbi ay huwa alcasiizu ilan kama sifayn kartide huwa rabbi alcasiizu ka haalibka ee gacanta sarreeya weeyi alxakiimu ka xukumka iyo xikmadaba leh weeyaan ee aan khaldamin huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat ilaahay waxa uu yihi huwa rabbi aladii waa allaha anzala soo dejiye calayka korkaaga kusoo dejiyey nebi moxamedow alkitaaba kitaabkii qur-aankaa kusoo dejiyey minhu kitaabkaa waxaa ka mid ah aayaatun aayaad baa ka mid a aayaadkaasoo muxkamaatun la sugay oo hunna iyagu aayaadkaasi umulkitaabi kitaabka asalkiisa iyo asaaskiisa ah hooyadu waa halka loo soo noqdo marka ummi waxaa loogu tilmaamay waa marjica aayaadkao dhammi ay usoo noqonayaan ee asalka u ah waana sida uu u badan yahay haalibkiisu uu yahay qur-aanka wa ukharu oo waxaa loogu bilaabay waa haalibka iyo siduu u badan yahay qur-aanku wa ukharu wa aayaatun ukharu waxaa kaloo ka mid a kitaabkii aayaad kale oo iyagu kooban aayaadkaa kale oo mutashaabihaatun isku eg eg macnaha macaani tiro badan xambaaraysa oo mutashaabihaadku waxa weeye waa macno isdhex galay oon la kala sooci karayn oo dadka ka qarsoon ishtibaah waa sidaas alla waxau ihi fa ama aladiina kuwii miyaa haddaba fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda uu ku sugnaa zayqun leexashadu ee xaqa ka baydhay fayatabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha maakiibay raacayaan tashaabaha isu ekaaday oo minhu kitaabka ka mid ah intaa yaree isku egegee macaanida dhowrka ah ee waxa weeyaan isku dhex jira xambaaraysa ayaa ay dooranayaan oo ay doonayaan maxay kaa u dooranayaan ibtigaaa alfitna fitno doonis ay doonayaan darteed bay u dooranayaan kaa iyo wabtigaaa ta'wiilih leexintiisa doonis ay doonayaan darteed ayay kaa u qaadanayaan alla waxau yihi wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu kaa mutashaabiha ah tafsiirkiisa ama xaqiiqadiisa ma oga waayo macnaha ta'wiilku leexin iyo taxriif waa noqdaa caaqibada iyo ma'aalka cidhibta dambe waa noqdaa tafsiirka waa noqdaa intaba waa lagu ilaaqaa marka kaa hore waa leexin kan dambena waa tafsiir tafsiirna waa lagu wada ilaaqi karaa oo waa lagu wada macnayn karaa alla waxau ihi wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu kaa mutashaabiha ah tafsiirkiisa ama xaqiiqadiisa ma oga ila allaahu alla mooye cid kale iyo waraasikuuna kuwa ku xididaystae ku raasukhay filcilmi cilmiga marka hadhow baynu sharxi doonaaye marka laysku cadfo waxa weeyaan ilaahay iyo raasikiintuun baa og waana tashaabuha nisbiga waynu sheegi doonaaye marka ila allaahu waqfi laazima halkaa lagu joogsado la kala gooyana ila allaahu alla mooye cid kale ma oga weeye waraasikuunana waa la ibtidaysanayaa jumlo bilaabana soo istinaafiye ah ayaa ay noqonaysaa waa laga goosanaya wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu tafsiirkiisa ila allaahu alla mooyaane haddaad halkaa ku joojiso waraasikuuna waa jumlo madax bannaan oo horlood bilaabanayso oo wuxuu macnuhu noqonayaa waraasikuuna kuwa ku raasukhee ku sugnaaday filcilmi cilmiga ku raasukhayna yaquuluuna markaa waa mubtadiya khabar jumladaa khabar dhacas yaquuluuna waxay odhanayaan aamanaa waanu rumaynay bihi kaa mutashaabiha ah kullun mid wal oo kuwan ka mid ah muxkamka iyo mutashaabihuba min cindi rabbina rabbiga iyo agtiisa uu ka ahaaday bay odhanayaan oo wamaa yadakaru kuma waantoobo kitaabka oo ma qaato kuma toosnaado ilaa ulul albaabi caqliga fayow kuwa u saaxiibka ah mooye cid kale kuma waantoodo wax kuma qaadato waxaa kalooy odhanayaan yaquuluunadii baa u qadaranay iyagoo ducaysanaya rabbanaa rabbigayow laa tusiq ha leexinin quluubanaa qalbiyadayada allah yow xaqa haka leexinoo haka duwin bacda id hadaytanaa intaadna hanuunisay dabadeed allah yow hana leexin oo wahabna sii lanaa anaka min ladunka agtaada allah yow naga sii raxmatan naxariis naga sii waayo inaka adigu allah yow anta adigu alwahaabu ka bixinta badan ayaa tahay rabbanaa bay odhanayaan rabbigayow innaka adigu jaamicu nnaasi dadka kii kulminayaa tahee soo ururinaya liyowmin liajli yowmin maalin dartii baad u soo kulmin marka laamka sidiisa loo daayo amaba laamka bimacnaa fiidii darfiyada ahayd ka dhigo waxaad tidhaahdaa liyowmin ay fii yowmin maalin dhexdii baad soo kulmin maalinkaasoo laa rayba shaki fiihi yoomka aanu ku sugnaanin maalin dhicitaankiisa iyo imaatinkiisa shaki aanu ku jirin oo hubaal ah ina allaaha alle laa yukhlifu ma baajiyo almiicaada ballantiisa ilaahay ma buriyo ma baajiyo ee waa buuxiyaa oo waa rumeeyaa haadihi alaayaat ilaahay waxa uu kaga waramay kitaabka ilaahay nebi moxamed ku soo dejiyey inuu u qeybsan yahay muxkam iyo mutashaabih laakiin muxkamka wuu u badan yahay mutashaabihana uu ku yaryahay haddaba muxkam muxuu yahay mutashaabise muxuu yahay waxay culimada qaarkood ku fasireen muxkam aayaadka iyagu wax nasakha ee naasikhaadka ah mutashaabihana aayaadkii mansuukhaadka ahaa ee la nasakhay laakiin waxaynu maranaa macnaha ugu xooga badan ee raajixe waxa weeyi muxkamaat waa alaayaat alwaadixat dalaalaat yacni muxkamaad waxaa looga jeedaa waa aayaadka dalaaladooda iyo macaanida ay tusinayaan ay cad yihiin oo macnahooda la yaqaano waadix cad u yahay oon madmadow ku jirin sida aayaadkii axkaamtii iyo xalaashii iyo xaaraantii iyo xuduuddii iyo aayaadka waadixa ah een wax shubha iyo madmadow u ku jirin ayaa la yidhaha muxkamaat almutashaabihaadna waxaa la yidhaahdaa aayaadka macaanidoodu isku dhex jirtay ay isgelgelaysa ama ay isku eg eg tahay ee macaani dhowra ixtimaalaya oo weliba yacni laga qaadan karo ama ixtimaalaad ay ku soo aroori karaan macno xaqa iyo macno baatila labadaba dadku ay ka fahmi karaan xaqiiqa ahaan muraadka iyo ujeeddada aayaddu waa xaq waanu cad yahay laakiin maadaama macnahoodu uu yaro qarsoon yahay waxaa suurowda dadka ahlu fitnuhu macno baatila inay ka dheegtaan oy kala soo baxaan waxaana loo yidhi mutashaabihaad dadkii baanay u wada caddayn oo dad fara badan ayay ka qarsoon yihiin saasaa loo yidhi mutashaabihaad haddaba aayaadka muxkamaadka ee cadcad ayaa kitaabka asal u ah waxaa loo yidhi macnaha mutashaabihaadka macnahoodu isku eg yahay waxaa loo soo celinayaa muxkamaadka cadcad ean caadku saarayn ee la wada garanayo kuwaasaa loo soo celinayaa waxaa laakiin alla uu tilmaamay inay dadka ka mid yihiin dad ahlu fitno oo fitnaysan dadka fitnaysani waa maxay waa dadka macaanida waadixaadka ee cad ee muxkamaadka ah intay iska dhaafaan mutashaabihaadka kitaabka uun raadsada oo aayaadka macaani fara badan ixtimaalaya ee ay wax ka soo dheegan karaan uun ku dhegaya iyagoo kuwii waadixaadka ah isaga tegaya kuwaasi waa ahlulfitna waxaanay sidaa u yeelayaan inay dadka ku lumiyaan oo ku duufsadaan oo ku leexiyaan xaqiiqadana arrintaasi waa caddahay oo dadka ahlulbidaca wa ahlulahwaa dadka bidaca iyo hawada u saaxiibka ah had iyo jeer haddaad u fiirsato waxay deliishanayaan waa nas ama la ysku khilaafay ama la ysku haysta ama macaanidiisu ay ixtimaalaad badani ku soo aroorayaan laakiin nusuusta cadcad ee waadixaadka ee muxkamaadka ah deliishan maayaan kaa mutashaabihaana u celin maayaan kan muxkamka ah ilan aayaddii haddii intaasoo macno ku soo arooro ay waxa weeyaan madmadow u galo tii muxkamka ayadee caddayd waa in loo soo celiyo marka la leeyahay mutashaabihna maaha fii xaqiiqatii buu mutashaabih u yahay xaqiiqa ahaan waa cad yahay macnihiisu laakiin yashtabihu cala annaas waa dadka qaarkood ayuu ka qarsoon yahuu mutashaabih ku yahay laakiin culimada raasikhiintii way garanayaanoo macnahoodu waa u cad yahay haddaba tashaabuhu waa laba tashaabuh mulaq ah iyo tashaabuh nisbi ah waxaa loo jeedaa atashaabuh lmulaq waa ma stahara allaahu bicilmih waxa ilaahay cilmigiisa la gaar noqdee cid kale aanay ogeyn waa mutashaabih tashaabuh mulaq macnaha mulaq waxa weeyi laa yaclamuhu ila allah alla mooye axad ogi ma jiro oo waxaa ka mid ah dee waxa weeyaan sifaadka alle kayfiyaadkooga laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa ilaahay sida uu yahay kayfiyaadka sifaadkiisu isaga mooye cid ogi ma jirto waa mutashaabi mulaqa laa nabiyun mursal walaa malakun muqarab walaa waliyun saalix axad ogi ma jiro marka wixii aan xaqiiqadiisa ilaahay mooye cid kale ogeyn waa tashaabuh mulaqa waxyaabaha haybiga ah ee naga maqan ean rusul iyo cid kale toona loo sheegin waa tashaabuh mulaq ah waayo ilaahay mooye cid ogi ma jirto xaqiiqadooda waxaa ka mid a xaqiiqat ruux wayasaluunaka can ruux qul iruuxu min amri rabbi wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila amru ruux tashaabuheedu waa mulaq laa yaclamuhu ila allah cid xaqiiqadeeda qeexi kartaa ma jirto marka tashaabuha mulaqa ihi waa ka ilaahay cilmigeeda la gaar noqday ee cid kale aanay ogeyn waa tashaabuh mulaq haddaba mutashaabihaadkan marka lagu fasiro tashaabuha mulaqa ah waxaa waajiba in lagu joogsado ila allah waayo culimmadu ma oga marka waxay noqonaysaa wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waa waqfi laazim ah halkaa isku taag waraasikuuna waa hadal cusubood bilaabanayso khabarkuna yaquuluuna buu dhacaya markaa la kala goosanaya ee waqfiga laasimka ah waa marka la yidhaha tashaabuhii mulaqa ah ayn cidi ogeyn alla mooyaane laakiin tashaabuha nisbiga ah waxa weeyi wuxuu mutashaabih ku yahay binisbati ilaa bacdi annaas marka dadka qaarkood loo eego ayuu mutashaabih yahay laakiin dadka qaarkood mutashaabih uma ahae waa u cad yahay marka macnaha la qaatana waa la ysku cadfayaa oo wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allaahu waraasikuuna ma oga ta'wiilkiisa alla mooyaane iyo alraasikuuna fi lcilm waayo culimmadu waa ogyihi oo xadiidkii nucmaan ibnu bashiir muxuu aha ina alxalaala bayin waina alxaraama bayin wa baynahumaa umuuru mushtabihaatu laa yaclamuhuna kaiiru min annaas xalaashu waa caddahay xaaraantuna waa caddahay waxaana u dhaxeeya arrimo isku eg eg oo xalaash iyo xaaraantu ay kala jiidanayso in badanoo dadka ka midina aanay ogeyn maxaa laga fahmayaa laa yaclamuhuna kaiiru min annaas dee in og baa jirto waa culimada raasikiinta marka waraasikuuna waxaa lagu cadfayaa allah marka ta'wiilka laga dhigo waxa weeyaan tashaabuha mid nisbi ah oon mutlaq ahayn qur-aanka si marka loo eego waa wada mutashaabih kulligii macnaha mutashaabiha waa marka loo jeedo qur-aanku wuu isku markhaati kacayaa wuu isrumaynayaa oo berhbe berhkiisa kale ayuu u markhaati kacayaa oo allahu nazla axsana alxadiidi kitaaban mutashaabihan waa dhammaantii waa tashaabuh kulli ah ilaahay waxa uu soo dejiyey yacni war lagu hadlo iyo kalaamkii ugu wanaagsanaa oo qur-aanka ah kitaaban mutashaabiha kitaab isku eg eg ee yushbihu bacduhu bacda marka qur-aanka marka laga eego xagga xaqnimada iyo runta iyo iswaafaqa uu isku eg eg yahay waa wada mutashaabih walow kaana min cindi hayr illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira haddii alla cid aan hayni ay soo dejin lahayd wuu iska hor iman lahaa laakiin iswaafaqiisu wuxuu daliil u yahay inuu yahay min cindi illah marka xagga iswaafaqa qur-aanku aanu iska hor imanayn marka laga eego dhammaantii waa wada mutashaabih dhinac kale marka laga eego dhammaantii waa wada muxkam kitaabun uxkimat aayaatu waa kitaab aayaadkiisa la wada sugay oo la itqaaniyey oon khalal iyo goldaloolo lahayn waa marka laga eego aayaadkiisu sida ay waxa weeyaan nidaam keliya ugu wada socdaan ee ay isku waafaqsan yihiin ee wax istacaarudayoo iska hor imanayo o isburinaya aanay u jirin marka xaggaa marka laga eego itifaaqa iyo tacaarud la-aanta ay iswada socdaan ee aanay iska hor imanayn kitaabku kulligii waa wada mutashaabih oo waa isshabahayaayo iskama hor imanayo kulligiina waa wada muxkam oo waa iswada waafaqsan yahay laakiin aayaadkan waxaa looga jeedaa waa tashaabuhii nisbiga ahaa iyo kii mutlaqa ahaa ee ku saabsanaa xagga macaanida oo aayaadka cadcad ee macaanidoodu ay caddahay waa waa aayaadka muxkamaadka waana sida qur-aanku u badan yahay aayaadka macaanidoodu isku yara isdhex gelaysa ee macaani fara badani ku soo arooreyso ee la kala jiidjiidan karana waa mutashaabihaadka laakiin mutashaabihaadka laftooda waxa marjicoo loo celinayaa muxkamaadka mutashaabihaadka laftooduna dadka kama wada qarsoone eh waxay ka qarsoontuun in dadka ka mida culimada raasikiintuna waa ogyihiinoo waa garanayaan marka qofka dee sunniga ee sunnada ku sugan waajib waxaa ku ah had iyo jeer inuu ku tacalluqo muxkamaadka waadixaadka ah laakiin shubaha aanu raadin kolba meesha uu wax ka heli karo taasi waa dariiqada ahlulfitani waalahwaa alla waxa uu ihi huwa rabbi aladii allaha weeye anzala kusoo dejiya calayka korkaaga alkitaaba kitaabkii qur-aanka ahaa minhu kitaabkii waxaa ka mid ah aayaatun aayaad aayaadkaasoo muxkamaatun la sugay oo macaanidoodu cad yihiin hunna aayaadka muxkamaadkiihi ummulkitaabi kitaabka asalkiisii iyo asaaskiisii weeyi oo isagaa loo soo wada noqonayaa muxkamaadkaas oo aayaadka kale loo soo celinaya muxkamka iyo mutashaabiha marka laysku soo celiyana macnihiisu waa muuqanayaa oo shubhadii waa ka baxaysaa wa ukharu wa minhu kitaabkii waxaa ka mid a aayaatun ukharu aayaad kale aayaadkaa kale oo mutashaabihaatun isku eg eg oo macnaha macaani tiro badani ay ku soo arooreyso oo laysku qabqabsan karo haddaba fa ama aladiina kuwii miyaa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda uu ku sugnaa zayqun leexashada iyo baydhidda ay xaqa ka baydheen fayatabicuuna kuwaasi waxay raacayaan maa tashaabaha wixii isku egekaada oo minhu kitaabka ka mid ah maxay u raacayaan ibtiqaaa alfitna fitno doonis ay doonayaan darteed dadka inay ku fitneeyaan oo ay ku kala geeyaan iyo wabtiqaaa taawiili doonis ay doonayaan darteed leexinta ay macnihiisa leexin lahaayeen ama haddaad tafsiirka tidhaahdo dee si khaldan ay u fasiraan doonis ay doonayaan alla waxa u ihi wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu yacni waxa weeyaan kitaabkaas ama aayaadka mutashaabiha ah ta'wiilkooda iyo tafsiirkooda iyo macnahooda yacni waxa lagu awiilayo ee lagu fasirayo ma oga ila allah wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu kaa mutashaabiha ah tafsiirkiisa ma oga ila allaahu alla mooyaane iyo waraasikuuna fi lcilmi kuwii cilmiga ku raasukhay markaad isku cadafto waa tashaabuhii nisbiga ahaa laakiin hadduu noqdo tashaabuhu mulaqoo kulli ah ila allahu ku joogso ilaahay unbaa ogi oo waxaa tidhaha wamaa yaclamu ma oga ta'wiilah tafsiirkiisa ma oga ila allaahu alla mooye cid kale ma oga halkaa ku joogso waraasikuuna kuwa ku raasikhay fi lcilmi ee cilmiga ku xididaystee kusug ku sugnaadayna yaquuluuna waxay odhanayaan aamanaa waa rumaynay bihi yacni mutashaabihaas waa rumaynay kullun mid wal oo ka mida mutashaabiha iyo muxkamkuba min cindi rabbinaa rabbigayo agtiisuu ka ahaaday wamaa yadakaru kuma waantoobo ilaa ululalbaabi caqliga fayow kuwale mooyaane cid kale kuma waantowdo kitaabka wax kuma qaadato waxay odhanayaan iyagoo ducaysanaya rabbanaa duco yacni magac lagu ducaysto lagu tadaruco rabbanaa baa ugu badan uguna muhiimsan rabbanaa rabbigayow bay odhanayaan laa tuziq ha leexinin quluubanaa qalbiyadayada bacda ida hadaytanaa maxay qalbiga u xuseen waayo maa sumiya alqalbu qalban ila litaqalubih qalbiga waxaa qalbi loo yidhi gadgadoonkiisa iyo leexleexashadiisaa fara badan sidaa darteed ayaa nabiga sala allahu alayhi wasalam ducooyinkiisa u badan waxaa kamid ahaa allahuma yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik allaha qalbiyada gedgediye bedbedelow qalbigayga diintaada ku sug xadiidkii anas waxaa ku sugan inay saxaabadu ku yidhaahdeen rasuulkii allow aamanaa bika wa bimaa ji'ta bih waanu ku rumaynaa adiga iyo waxaad la timidba ee hal takhaafu calaynaa miyaad noo baqaysaa qaala nacam ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa waxa uu nebigu yidhi haa waan idiin baqayaa waayo qalbiyada addoommadu waxay ku dhex jiraan laba faroodoo ka mida faraha ilaahay oo ilaahay siduu doonuu u duwaa siduu doonuu u bedelayaa markaa sidaa darteed ku ducayso allahuma yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik rabbanaa rabbigayow ayaa ay odhanayaan laa tuziq ha leexinin quluubanaa qalbiyadayada bacda id hadaytanaa intaadna hanuunisay dabadeed oo wahabna siilanaa anaka min ladunka agtaada waxaad naga siisaa raxmatan naxariis naga sii innaka adigu allahayow anta adigu alwahaabu ka bixinta badan baa tahay rabbanaa rabbigayow inaka adigu jaamicu nnaasi dadka kii soo kulminayaa tahay liyowmin ay fii yowmin maalin dhexdii ayaad soo kulminaysaa maalinkaasoo laa rayba shaki fiihi yoomka dhexdiisa aanu ku sugnayn oo dhicidiisa la hubo oo aan laga shakisnayn ina allaha alleh laa yukhlifu lmiicaada ballantiisa ma baajiyo ee waa oofiyaa rabbi ina aladiina kafaruu lan tugniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shay-a waulaaika hum waquudu nnaar allah waxau ihi ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay lan tugniya ka deeqi maysa canhum xaggooda amwaaluhum xoolahoodu ka deeqi maayo oo ka tari maayo iyo walaa awlaaduhum caruurtoodu toona min allaahi ilaahay xaggiisa uga tari maayaan shay-a waxba waxba u tari maayaan wa ulaaika kuwaasi hum iyagu waquudu nnaari naarta kuwii lagu shidayey weeyi haddii waquud la yidhaahdo waa isamkii wixii wax lagu shidayey oo xaabadii oo kale ah oo xaabay noqdeen haddii wuquud la yidhaah oo la godana waa shididda lafteedii oo waa masdarka oo waxaa la yidhaha facuul iyo fucuul facuul wuxuu ku dhacaa isamka fucuulna masdarka oo nafsu shay ah oo imika waduu waa isamkii waa facuul waa biyihii lagu weyse qaadanayo laftooda wuduu marka wowga la godana waa fucuul oo waa weyse qaadadka laftiisii waa masdarkii wahaakadaa tahuur iyo uhuur tahuur waa isamkii oo waa biyihii lagu weyse qaadanayay uhuur bidamina waa nafsu taahur waa masdarkii oo yacni tahaaro qaadashada lafteedii weeye marka maanta waquud waa bilfatxi eh waa kuwii lagu shidayey xaabada ahaa ilain maaha wuquud lama odhanoo masdarkii maaha shididda lafteedii wa ulaaika kuwaasi hum iyagu waquudu nnaari naarta kuwii lagu shidayey xaabada u ahaa weeyi waa isamkii kadaabi aali fircawna da'buhum gaaladaa caadadoodu usoo qadar mubtadaha kadaabi aali fircawna ree fircoon caadadoodii oo kale weeye fircawn iyo atbaacdiisii waxaa looga jeedaa aalu fircawn fircoon ehelkiisi loogama jeedo dee ooridiisii ama sawjadiisii mu'minad baabay ahayde waxaa loo jeedaa atbaacdiisii gaalada ahaydee gaalnimada ku raacay da'buhum gaalada caadadoodu ka da'bi aali fircawna waa fircoon iyo atbaacdiisa caadaday lahaayeen oo kale weeyaan iyo wladiina wadabladiina iyo kuwii caadadoodii weeyey min qablihim iyaga ka horeeyey gaaladaas waa nimankii yahuudeed ee mushrikiintii najraan iyo munaafiqiintii kale nebiga u yimid iyo kuwii la midkaha weeyaane kuwaa caadadoodu waa fircawn iyo kuwii ka horeeyey caadaday lahaayeen oo kale xagga gaalnimada iyo kufriga oo dee ree luut iyo ree thamuud iyo ree caad iyo kufaartii ka horreysay oo kale kadabuu biaayaatina jumladani waa tafsiiriye oo waxbay caddaynaysaa waxaad moodaa inay tahay jawaabu su-aalin muqadar su-aal meesha ku qadaran jawaabteedii baa la caddeeyo la dhigay meesha oo kaanamaa in la yidhi wamaa da'buhum oo kuwaa caadadoodu maxay ahayd waa tan kadabuu waa beeniyeen biaayaatina aayaadkayagii waa beeniyeen oo faakhadahum allah ilaahay dabeed wuxuu ku qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim dembiyadooda dartood ama sababtoodii baa lagu ciqaabay wallaahu allana shadiidu lciqaabi ka ciqaabkiisu uu daran yahay weeyi qul waxaad ku tidhaha nebi allow liladiina kuwii kafaruu gaaloobay waxaad ku tidhaa satuglabuuna waa laydinka adkaan doonaa nimankii yahuuddii reer madiina ee waxa weeyaan kibirka iyo santaaggu ku jiray ayaa ugu horeeya qul waxaad ku tidhaa liladiina kuwii kafaruu gaaloobay ee gaaladii reer madiine ay hormoodka u ahaayeen satuglabuuna waa laydinka adkaan doonaa watuxsharuuna waxaana laydiin soo ururin doonaa ilaa jahannama jahannama xaggeedaa laydiin soo ururin doonaa wabi'sa waxa xumaaday almihaadu gogasha yacnii gogol la gogladana waxa ugu xumaatay hiya jahannama almaqsuusu bidami hiya qad kaana waxaa ahaaday lakum idinka idiin ahaaday aayatun aayad aayad lagu waantoobo wax lagu qaataa idiin sugnaatay oo maxay idinku sugnaatay fii fiatayni laba kooxood dhexdood bay aayadii idinku sugnaatay labadaa kooxoodoo iltaqataa kulmay oo foodda istaray oo dagaal isaga hor yimid fi'atun kooxi tuqaatilu waa dagaalamaysaa fii sabiili illaah waxaa usoo qadaran fi'atun mu'mina waayo wa ukhraa kaafiratuntaa laga qaadanaya markaa fi'atun mu'minatun koox mu'minadihi tuqaatilu waxay u dagaalamaysaa fii sabiili illaah ilaahay dartii bay u dagaalamaysaa waukhraa kaafiratun wa fi'atun ukhraa fi'a kalena oo kaafiratun gaala ihina tuqaatilu fii sabiili shaytaan waddadii shaydaankay ku dagaalamaysaa labada fi'o midba waxbaa laga jaray fi'ada hore mu'minatun baa laga jaray oo tuqaatilu baa joogta tan dambana wa ukhraa kaafiratun kaafiradii way taagantao way taallaa laakiin waxaa ka maqan tuqaatilu fii sabiili shaytaan wa ukhraa koox kale oo kaafiratun gaalowdayna dee tuqaatilu fii sabiili shaytaan weeyi waddadii shaydaanka ayay ku dagaalamayaan oo yarowna waxay u arkayaan kooxda gaaladii hum mu'miniintii milayhim libinlaabkood bay u arkayaan ra'yal cayni isha aragtideeda yacnii sida ay u arkayaan ee ay isleeyihiin il aragteeda waxay isleeyihiin way idinku libinlaabmayaan mu'miniintii wallaahu allana yu-ayidu waa xoojinayaa binasrihi gargaarkiisa waxa uu ku xoojinayaa man yashaa cidda uu doono inuu gargaaro inna fii daalik madkuurkaa lasoo sheegay waxa idinku sugan la cibratan wax lagu cibro qaatoo lagu waantoobaa ku sugan oo liulil absaari kuwa indhaha u saaxiibka ah yacnii indhaha kuwa u saaxiibka ah waa indhaha qalbiga eh ayaa ku waantoobayo wax ku qaadanaya absaar waa jamcu basiiro oo basiiraduna waa waa caynu lqalbi waa isha qalbiga inahaa laa tacma absaar walaakin tacma quluub alatii fi suduur marka waa indhihii qalbiga kuwa qalbiga basiirada ku leh ayaa kuwaantoobaya wax ku qaadanaya haadihi aayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay caaqibat lkaafiriin cidhib xumada gaaladu ay leeyihiin oo in la ciqaabayo oo cadaab iyo cuquuba u dambayso in aladiina kafaruu lan tughniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum waxaa kaloo ku sugan aayaadkan waxa weeyi in waxyaabaha loogu nusreeyey mu'miniinta ay ka mid ahayd rucbiga iyo argagaxa gaalada lagu ridayay oo labadan fi'ee kulmay waa kooxdii nebi moxamed hogaaminaya sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii maalintii beder kooxda kalena waa gaaladii quraysheed ee nebi moxamed iyo asxaabtiisa ka soo horjeedee ka hor timid labada kooxood waa kuwa markaa maalintaa beder markay foodda istareen tirada nebi moxamed iyo asxaabtiisa waxaa lagu qiyaasay saddex boqol iyo afar iyo toban saxaabi gaaladana waxaa lagu qiyaasay kun nin iyagoo gaaladu sidaa uga badan oo faraha iyo cadadkaa leh ayaa haddana dee waxaa lagu tuuray argagax sanulqi fii quluubi aladiina kafaruu rucb oo mar alla markay muuminiintii arkeen wallaahi way idinku libilaabmayaan bay yidhaahdeen waxay isu arkeenba hadday kun ahaayeen muuminiinta ka soo horjeedaa inay laba kun yihiin oo ku libilaabmayaan waa argagax lagu tuuray ilaahay markaa nusradii muuminiinta ayuu siiyo walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adila tira ahaan iyo cadadan wacudda iyo taya ahaanba idinkoo ducafo ah ayaa haddana alla idiin heliyey waayo nasrigu faraha iyo cadadka maaha iyo cuddada waxaa la haystee wama nasru ila min cindi illahi alcasiizi alxakiim xagga alluu ka yimaadaa nasrigu marka maalintaas ilaahay nasriga waxa uu siiyey muminiinta maalintaa beder oo yowmulfurqaan bay ahayd xaqii iyo baadilkii la kala saaray alla waxa uu caddeeyey cidda aayaadkaa ku cibro qaadanaysaa inay yihiin ulul absaar maaha indhaha aynu wax ku aragnay xisigee waa indhaha qalbiga waayo xaqiiqa ahaan qalbiga ayaa xaqiyo baadilka laga kala saaraa oo wax lagu kala gartaa qalbiga haddaad ka indhabeeshana aragga indhaha ee muuqdee xisiga waxba kuu tari maayo muhiimku waxa weeye waa basiirada iyo aragga qalbiga alla waxa u ihi ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay lan tugniya ka deeqi mayso oo ka tari mayso canhum iyaga xaggooda ka tari mayso amwaaluhum xoolahooda iyo walaa awlaaduhum iyo ubadkoogu toona min allaahi ilaahay xaggiisa uga tari mayso shay-aa waxba ilaahay xaggiisa waxba uga tari maayaan ubadkooga iyo amwaashoodu toona wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu waquudu nnaari naarta kuwii lagu shidaye xaabada u ahaa weeyi waa isamkii kuwii lagu shidaye weeyi laakiin shidaalkii naarta ha odhanoo shididda lafteedii ha ka dhigin waayo shididdu waa masder waxa lagu shidayaana waa magacii oo waa xaabadii kadaabi aali fircawna ay da'buhum gaaladaa caadadoodu kadaabi aali fircawna reer fircoon caadadoodii oo kale weeyi iyo wladiina kuwii caadadoodii oo kale weeyi min qablihim iyaga ka horeeyey oo kuwa maxaa caado u ahaa kadabuu waa beeniyeen biaayaatinaa aayaadkayagii oo faakhadahum allah dabeed ilaahay waxa uu ku qabtay bidunuubihim dembiyadooda wallaahu allana shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu ka u daran yahay weeyi qul waxaad ku tidhaha nebi allow liladiina kuwii kafaruu gaaloobay satuglabuuna waa laydinka qaalib noqon doonaa oo watuxsharuuna waxaa laydiin soo ururin doonaa ilaa jahannama jahanamo xaggeedaa laydiin soo ururin doonaa wabi'sa almihaadu gogol la gogladana iyadaa ugu xumaansho badanoo waxa ugu xun hiya jahanamaa ugu xun qad kaana waxaa ahaaday lakum idinka idiin ahaaday aayatun aayad baa idiin ahaatay aayad lagu waantoobo lagu cibro qaato oo maxay idinku ahaatay aayaddaas fii fi'atayni laba kooxood dhexdood ayaa aayad lagu waantoobaa idinku sugnaatay labadaa kooxoodoo iltaqataa kulmay oo foodda istaro dagaal isaga hor yimid fi'atun kooxi kooxdaasoo mu'minatun mu'minadihi tuqaatilu markaa fi'a iyadoo nakira waxaa loogu bilowday wasfiga loo soo qadarayo tuqaatilu waa u dagaalamaysaa fii sabiili illaah ilaahay dartii bay u dagaalamaysaa kooxi waa nebi maxamed iyo asxaabtiisii yowma badrin wa ukhraa ay wa fi'atun ukhraa koox kalena kooxdaasoo kaafiratun gaalowday oo gaalo ihina hee tuqaatilu fii sabiili shaytaan waddada shaydaanka ayay ku dagaalamayaan kuwaasi yarawna waxay u arkayaan gaaladaasi hum mu'miniintii milayhim libinlaabkooday u arkayaan muminiintiiba inay ku libinlaabmayaan ayay u arkayaan ra'ya alcayni isha aragtideeda ay ru'yatan ka ru'yati alcayn yacni siday ugu muuqatay ishooda ay moodayaan inay ku libinlaabmayaan bay u arkayaan oo macnaha uma malaynayaan wallaahu allana yu-ayidu waa xoojiyaa binasrih gargaarkiisa ayuu ilaahay ku xoojiyaa man yashaau cidda uu doono inuu ku xoojiyo ina fii dalik madkuurkaa lasoo sheego arrintaasa waxaa idinku sugan la cibratan wax lagu cibro qaatoo lagu waantoobo ayaa ku sugan oo yay ugu sugan yihiin liulil absaari kuwa indhaha u saaxiibka iyo aragtida saxda ah macnaha waa indhaha iyo aragtida qalbiga ee waxa weeyaan baatinka ee qarsoon kuwaasaa ku waantoobo wax ku qaata uyina linaasi xubu shahawaati min anisaai wlbaniina wlqanaaiiri lmuqanara alla waxa uu yihi zuyina waxaa loo qurxiyey linnaasi dadkii waxaa loo qurxiyey xubu shahawaati waxyaabaha la jecel yahee naftu u iilato jacaylkoodii baa loo qurxiyey oo qalbigooda u iilanaya waxyaabaha la jecel yahay oo min annisaa haweenka xaggoodii ah iyo walbaniina inamadii ah iyo walqanaatiiri xoolo fara badan ah almuqantarati oo la ururiyey almajmuuca xoolo waxa weeyaan la tuulay oo laysdul saaray oo la ururiyey xoolaha la ururiyey oo min adahabi dahabkii ah iyo walfida fidadii dahabkiiyo lacagtiiyo fidadiiba ah iyo walkhayli shahawaadkaasoo fardihii ah walkhayli ha ku cadfin walfida waayo dahabka iyo fidada waxaa lagu bayaamiyey walqanaatiiri lmuqantara xoolaha faraha badan ee la ururiyey oo dahab iyo fida ah walkhayli fardaaha odhan de ilan qanaatiirta loogama jeeda khaylka laakiin walkhaylida waxaad ku cadaftaa min annisaaidii shahawaadkaasoo dumarka ah iyo walkhayli fardaha ah fardihii almusawamati la calaamadiyey ama la tababaray ee la layliyey ama la foofiyey oo saaimat lhanam waa xoolaha adhiga kiisa fooftaa la yidhaah min asawm iyo walancaami nimcoolaydii waa adhigi iyo geelii iyo lodii iyo wixii aynu dee caanahoodana cabani cadkoodana cunaynay ayaa nimcooley la yidhaah iyo walxari beertii daalika madkuurkaa lasoo sheegay oo waxaasoo adduunye ihi mataaculxayaati dunyaa nolosha tan adduunyadee liidatee dhow ee aan dheerayn raaxadeedii weeyi wallaahu allana cindahu agtiisa waxaa ahaaday xusnulma'aabi marjic wanaagsan oo loo noqdo haadihi alaaya ilaahay wuxuu ku tilmaamay dadka dabeecaddooda waxa lagu imtixaamay lagu ibtileeyoo ah in la jeclaysiiyo loo qurxiyey shaydaan baa u qurxiyey shahawaadka jacaylkooda shahawaadku waxa weeyi waa maa tamiilu ilayhi nafs waxa naftu ay u iilanayso ee ay jeceshahay ee ay waxa weeyaan had iyo jeer ka daba dhacayso ayaa la yidhaha shahwatu nafs shahawaadka ay naftu ka daba dhacaysaana waa dayrka naarta oo haddii la sameeyo waxa ka dambeeye la galaa waa naar oo rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi xufat innaaru bishahawaat naarta waxaa lagu dayroo derbi looga dhigay wax alla waxay naftu jeceshahe macaasidii xumaantii ah wa xufat iljannatu bilmakaarih jannadana waxaa lagu dayroo lagu wareejiyey wax alla waxay naftu dhiibsanaysay idan shahawaatu nafs waa dayrka naarta qofka naftiisa shahawaadka usii daaya dee jannadana wuu ka qadayaa naartana wuu gelaya ciyaadan billaah qofka adduunyada shahawaadka naftiisa ku fasaxa laakiin qofka adduunka intuu joogay naftiisa shahawaadka ka xakameeya waxaa loogu nicmeynayaa aakhiro walakum fiiha maa tashtahi anfusukum walakum fiiha maa taddacuun waxaa la odhanayaa maanta janno waxaad ku leedihiin wax kastoo naftiinu ay doonto ay jeclaato ilaa adduunkii baad kusoo xakamaysay aakhiraad kaga dhargaysaa waljazaau min jinsi alcamal laakiin adduunkana shahawaadka waan ku walaaqanayaa aakhirana waan ku doonayaa isku heli mayse oo kuwii adduunka ku walaaqday waa kuwa alla yidhi waxiila baynahum wa bayna maa yashtahuuna kamaa fucila biashyaacihim min qabl iyaga iyo waxay jeclaayeen ee wanaag ahaa waa la kala teedo waa la kala xijaabay ma helayaan oo way ka qadayaan laakiin qofka maanta naftiisa xakameeyaa berri toolaa la odhanayaa ku raaxayso shahawaadka waxaa loogu soo hormariyey dumarka waayo iyagaa ugu daran oo nebi maxamed wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arijaali min annisaa dabaday kagamaan tegin ragga wax kaga dhibaato badan dumar waxa ugu daraneen ka tegay waxa weeyaan buu nebi maxamed yidhi sala allahu calayhi wasalam ee ragga ugu adag ee ay ku fidnoobaan waa dumar walidalika ayaa laynooga digoo la yidhi fattaquu dunya wattaquu nisaa fa ina awala fitnati bani israaiila kaanat fi nisa war adduunyada iska jiroo ka baqda dumarkana iska jiroo iska ilaaliya waayo reer banu israaiil wixii ugu horreeye lagu fidneeyey haween bay ahaayeen sidaa darteed ayaa maanta gaaladu dumarka ay ku dadaalaysaa iyagoo qaaqaawan oo cawradoodii bannaanka ay taallo inay bannaanka usoo baxaan oo shahawaadka ay ummadda dhexdooda ku faafiyaan waa hadafka gaaladu ay doonayaan ay maanta ku dhaqmaan dumarkeennii muslimaadkaha qaar ka midihiina gaalay ku dagmeen oo ay ku lugo-een oo guryihii ka soo saartay oo banaanka usoo bixiyey oo xijaabkii ka xayuubiyey marka annisaa waa fitno aada u daran sidaasaa loogu soo horreysiiyey raggana wax kaga darani dumar ma jiro marka ragow waa inaad ka digtoonaataan fitnatu nisaa weliba gaar ahaan daayarta iyo dhallinyarta ayaa ugu nugul oo ugu cabsi badan inay ku fidnoobaan wadiiqada yarina waddada weyn bay kugu ridaa bahalaha aynu qaadana moobilada la yidhaahdaana waa fidno sideedii oo socota oo iyagoo socda ayay kuu soo gelayaan markaa qofkii haddaanu ilaahay ka baqayn dee wuu ku halaagsamaya waxaa ku xiga albaniin waxaa la yidhi albaniin waa min baabi takliib o waxaa la xoog roonaysiye oo la haalib yeelun xaggii labka eh dumarkiina waa ku jiraan laakiin waxaa xoog badan oo la yidhi maya ee baniin waa loo qastay gaar ahaan oo dee dadka agtooda inamadaa loo kalgacayl badan yahi waayo inakii dagaalkii buu kula gelayaa wuu kula duulayaa wuu ku garab istaagayaa wuu kula shaqaynayaa wuu kula jihaadaya wuu soo baxaya laakiin haweenku waa daciif oo guriga iyo ubadkooga mooye dee awood kaloo dibadeed oo banaanka ay ugu soo baxaan ma leh quraaradaa lagu tilmaamay rifqan bilqawaariir u baahan in loo tuloo loo naxariisto marka inamada maadaama ay ka hawlkarsan yihiin oo ka hawl badan yihiin ayaa loo soo hormariyey walbaniin wlqanaatiir lmuqanara min adahabi wlfida waa xoolo fara badan oo la ururiyey fardihii iyo nimcooleydii iyo beerihii ayaa la sheegay laakiin waxaasoo dhan waxaa la yidhi dalika mataacu lxayaati dunya bal inaan uqiimo lahayn wax alla waxaa lasoo sheegay dahab iyo fido iyo macdan iyo nimcooley iyo dumar iyo doolar iyo wax walba lehi waa raaxo yar oo adduunyo oo lagu dagmayo oo aan qiimo lahayn adduunyana dee qiimo ma leh maxaa laga dambaysiiyey waxa muhiimka ah ee ay mudan tahay in lagu dadaalo wallaahu cindahu xusnu lma'aab ha ku dagmin adduunyada e aakhiro u diyaargarow allah waxau ihi zuyina waxaa loo qurxiya linnaasi dadkii xubu shahawaati waxyaabihii la jeclaa ee naftu ay doonaysay jacaylkooda dadka loo qurxiyey shahawaadkaasoo min annisaa haweenkii ah iyo walbaniina inamadii ah iyo walqanaatiiri xoolo fara badan almuqantarati oo la ururiyey xoolaha fara badan ee la ururiyey oo min adahabi dahabkii ah iyo walfida fidadii iyo walkhayli fardihii shahawaadka min annisaa'ida ku cadaf yacni shahawaadkaasoo dumarkii ah iyo walkhayli fardihii ah fardihii almusawamati waxa weeyaan la calaamadiyey ama la tobabaray ama la foofiyey iyo wal ancaami nimcooleydii ah iyo walxard beerihii ah daalika madkuurkaa lasoo sheegay adduunyaihi mataaculxayaati dunyaa nolosha tan adduunyadee liidata addunyaa waa min adanaa'a ama dhow waa min addunuwi noloshan adduunyada ee liidata ama dhow raaxadeedii yarayd weeyi waxaase muhiim ah wallaahu alle cindahu agtiisa waxa ahaaday xusnulma'aabi marjic iyo meel loo noqdo wanaagsan ayaa alle agtiisa ah wallahu subxaanahu wa tacaala aclam